أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim waa talaado siddeed iyo labaatanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo wilaayada bakool ayaa ka tacsiyeysay istishaadka malaag cabdulaahi maxamed yare oo xalay ku shahiiday deegaan dhacaduleedka magaalada xudur hay-adda amnesty ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo duqaymaha diyaaradaha turkiga ka wadaan soomaaliya si loo ogaado dembiyada dagaal ay ka geysanayaan waddanka ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa magaalada nairobi ka wada qorshe gacanta axmed midoobe looga bixinayo maamulka jubbaland isagoo madaxda kenya kala hadlay arrimahaasi askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay saldhig maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin magaalada baydhabo munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalanjibisay macadka taajul waqaar islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka dhacday degmada ufurow ee wilaayada islaamiga baay maktabka xisbada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulamo looga hadlayo amniga iyo badqabka deegaanka la yeeshay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka wilaayada jubbada hoose
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatanna u diyaargarooba warkii oo faahfaahsan wilaayada bakool ayaa ka tacsiyeysay istishaadka malaag cabdulaahi maxamed yare oo xalay ku shahiiday deegaan dhacaduleedka magaalada xudur waaliga wilaayadii islaamiga ah ee bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan oo la hadlay idaacadda islaamiga al andalus ayaa u sheegay in malaag cabdulaahi maxamed yare oo ahaa ugaaska guud ee beesha hadame uu xalay ku shahiiday deegaanka garisweyne ee dhaca galbeedka magaalada xudur إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلف لنا خيرا منه إيه، انتاس كدب إن شاء الله تبارك وتعالى ما أنت تاريخ ضايت هاي لواتن iyo sideedda bisha shawaal kun afar boqol afartan shan hijri habeenkii xalay ahayd naqiibkii malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa naqiibka guud ee beesha hadame ee xalay maaragtay ku shahiiday deegaanka garasweyne ee u dhow degmada xudur ee allah subxaana wa tacaala shahadiisa ka aqbalo waxaanu leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan ugu tacsiyeyneynaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan beesha baalweynta hadame ee suldaankooda allah subxaana wa tacaala doortay gacan ka xaq daran ay dishay allah subxaana wa tacaala waxaanu leenahay jannat alfirdowsi lacla ilaahi ha ka waraabiyo shahadiisna ilaahi ha ka aqbalo isagana ilaahi subxaana wa tacaala camalkiisa ee, wuxuu ugu khaatimeeyey insha allahu tacaala saan u rajeynayno shahaado allah subxaana wa tacaala shahadiisa ka aqbalo waaliga ayaa intaasi ku daray in malaaqa ay rasaas ku fureen maleeshiyo cadow ah kadibna ay goobta ka carareen Ee, gacan ka xag daran baa dishay oo qaabka dhacdada u dhacdayna waa tan hadda aan sheegnay asagoo gurigiis ku jiro oo salaada cishahana masaajidka uu kusoo tukaday jamaacada ayaa maaragtay cadowga ku weeraray meeshiisa kolley insha allahu tacaala baaritaan waa socdaan dhacdadan habeen ay ahayd kolley insha allahu ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa haddan raatraac fiican iyo waxbaa jire ilaahi subxaana wa tacaala inuu gacanta soo geliyo khawanadii ama khaa'imiintii ka dambeeyey barnaamijka isaga ee sharqoolka ah allah subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu gacanta muslimiinta uu ku cadaabo maalin ilaahay in uunu tuso iyadoo dadkii soo maleegay barnaamijka isaga ah Ee, insha allahu tabaaraka wa tacaala gacanta mujaahidiinta iyo cadaaladda asoo la horkeenay suldaanka marka annaga dhan uu naga shahiiday oo annaga dhan uu naga tagay ma ahan maaragtay hadamo keliya kama tegin ilaahi subxaana wa tacaala bedelkiis baraka qaban hana siiyo ilaahi subxaana wa tacaala shahadiisa ka aqbalo ilaahina sabr iyo iimaan ha naga siiyo jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu malaag cabdulaahi maxamed yare ayaa ka mid ahaa hoggaanka dhaqanka ee qabaa'ilka soomaaliyeed kuwooda ugu caansan wilayaadka islaamiga sheekh cabu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka waramaya howlihii wanaagsanaa ee uu muddo ka badan labaatan sannadood uu ku howlanaa malaag cabdulaahi maxamed yare iyo kaalinta uu ku lahaa in deegaanadooda ay kusoo dabaalaan nabad iyo xasilooni ka dhalatay ku dhaqanka shareecada islaamka haddii wax yar aan dul istaago taariikhdiisa iyo sidii uu ahaa inta aan ka naqaanay runtii hadda malaaq cabdulaahi maxamed yare waa nin maaragtay allah subxaana wa tacaala ku manaystay dulqaad iyo sabar oo soomaalidu dhan ay og tahay oo laga yaqaano wilaayaadka badankooda gaar ahaan labada wilaaye ba iyo bakool Ee, nin maaragtay allah subxaanahu watacaala ku manaystay deeqsanimo iyo sabar iyo dulqaad iyo adkaysi oo runtii muddo hadda taqriiban labaatan sano ayuu maaragtay hogaaminayay beesha wanaagga iyo kheyrka iyo jihaadkii allah subxaanahu watacaala shareecadiis in la dhaqangeliyo dimuqraadiyada iyo kufrigana maaragtay ee laga hor istaago dadka ayuu u taagnaa allah subxaanahu watacaala shahaadiisa ka aqbalo intaas waa inta aan ka naqaanay malaaq runtii allah subxaanahu watacaala intii uu ka tegay oo ehelkiisa iyo caruurtii ubadkii ka tegay ilaahay noo barakeeyo ehelkii gaar ahaan ilaahay sabra ka siiyo allaha ka aqbalay shahaadadiisa malaag cabdulaahi maxamed yare ayaa aada uga shaqeeyey in deegaanada ay degto beesha hadameh ee uu suldaanka u ahaa laga difaaco duulaanada saliibiga ah ee ay ku soo qaadeen ciidamada kufaarta xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka dabadhalafka u ah hay-adda m s t ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo duqeymaha diyaaradaha turkiga ka wadaan soomaaliya si loo ogaado dembiyada dagaal ay ka geysanayaan waddanka maayir moxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda loogu yeero amnesty international ee sheegata inay u doodo xuquuqda aadanaha ayay ku sheegtay in baaritaano ay samaysay lagu ogaaday in xasuuqa ay diyaaradaha dagaalka ee turkigu ka geysanayaan soomaaliya ay noqon karaan dembiyo dagaal hay-adda ayaa intaasi ku dartay in laba weerar oo ay bishii ramadaan ee lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka ee turkigu ka geysteen wilaayada shabeellada hoose ay ku dhinteen saddex iyo labaatan qofood oo shacaba kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen afar iyo toban carruur ah shan dumar ah iyo afar rag ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen toddoba iyo toban kale oo shacaba kuwaas oo kow iyo toban ka mid ah ay carruur ahaayeen duqaynta ayaa hay-addu baaritaankeeda ku sheegtay in lagu garaacay dad shacaba oo ku sugnaa beerta jafey oo qiyaastii saddex kilomitir dhanka galbeed kaga beegan tuulada bakhdad ee wilaayada shabeellada hoose intii u dhexaysay siddeeddii ilaa siddeeddii iyo soddon daqiiqo fiidnimo dowladaha turkiga iyo soomaaliya waxaa waajib ku ah in ay baaritaan ku sameeyaan duqaymahan lagu hoobtay ayna u qaataan inay yihiin dembiyo dagaal waa in ay joojiyaan weerarada aan ka fiirsiga lahayn ee lagu beegsanayo dadka shacabka ah sidaas waxaa yidhi agaasimaha hay-adda amnesty international u qaabilsan bariga iyo koonfurta afrika xasuuqa naxdinta leh waa inaan indhaha laga laabanin kuwa ka badbaaday iyo qoysaskooduna waxay mudan yihiin inay helaan run cadaalad iyo magdhow ayuu hadalkiisa sii raaciyey hay-addan ayaa baaritaankeeda ku sheegtay inay waraysatay laba-iyo toban qofood oo ay ku jiraan afar dhibanayaal iyo goobjoogayaal ah iyo afar ka tirsan qoysaska dadka ku dhaawacmay duqeymaha cilmi baarayaasha hay-adda ayaa dib u eegis ku sameeyey sawirada dayaxgacmeedka iyo warbixinada caafimaadka waxay sidoo kale falanqeyn ku sameeyeen sawirada dadka ku dhaawacmay duqeymaha iyo hubka loo isticmaalay waxay xaqiijiyeen in weerarka lagu fuliyey bambooyinka m a m l kuwaas oo laga soo tuuray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee turkiga ee loo yaqaano bayraktaar t b two bambooyinkaas waxaa soo saaray turkiga weerarada aan kala sooceynin bartilmaameedyada milatariga iyo dadka shacabka ahna waa kuwo noqon kara dembiyo dagaal ayaa lagu yiri warbixinta sida uu sheegay goobjooge ay wareysatay amnesty international duqeymaha ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee turkiga ayaa abbaaray toddobadii iyo soddon daqiiqo fiidnimo waxa ay ku garaaceen masjid ku yaal dhanka bari ee magaalada bakhdad waxaana ay burburiyeen dhismihii masjidka islamarkaana waxay waxyeello soo gaartay guryo ka agdhowaa masaajidka intaas kadib dad badan oo shacab ahaa ayaa waxaay u carareen beerta jafey si ay gabaad u raadsadaan duqayntii ugu horreysay ee lagu garaacay beerta ayaa sababtay dhimasho iyo dhaawac duqayn labaad oo ku dhowaad soddon daqiiqo kadib dhacday ayaa waxaa lagu laayay laguna dhaawacay dad badan oo rayid ah oo ka yimid tuulooyinka dariska ah ee alifow iyo gaalgube si ay ugu gurmadaan dadkii ka badbaaday duqaynta koowaad sida ay goobjoogayaashu u sheegeen hay-adda taariikhdu markii ay ahayd shantii abriil amnesty international waxay warqado u dirtay dowladaha soomaaliya iyo turkiga oo ay ku weydiisay in faahfaahin laga bixiyo howlgalkii siddeed iyo tobankii maarso iyo xasuuqii ka dhacay shabeellada hoose balse midkoodna kama soo jawaabin su-aalaha hay-adda ayaa ku eedeysay kooxda riddada soomaaliya inaysan wax garowshiyo ah ama magdhow ah ka bixinin falalka ay geysanayaan ciidamadeeda iyo ciidamada ajanabiga ah ee iyada taageera iyo sidoo kale inay iska indha tirto xadgudubyada ka dhanka ah dadka shacabka ah ee aanan waxba galabsanin amnesty international ayaa warbixinteeda kusoo gebagabaysay inay horey u diiwaan gelisay duqeymo isdabajoog ah oo ay fuliyeen taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom kuwaas oo ay ku laayeen kuna dhaawaceen dad rayid soomaaliyeed duqeymaha ay geystaan ciidamada kufaarta shisheeyaha ah ayaa joogto ka ah qeyba ka mid ah wilaayaadka soomaaliya kuwaas oo inta badan ay geystaan wadamada maraykanka iyo kenya balse markii ugu horreysay oo warbaahinta reer galbeedka ah iyo hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ay tooshka ku ifiyeen xasuuqa ay dhankooda ka wadaan diyaaradaha turkiga ee lagu gumaadayo shacabka soomaaliyeed jasaak allahu khayran walaalka ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya iyo magaalada nairobi ka wada qorshe gacanta axmed midoobe looga bixinayo maamulka jubbaland sida faahfaahinta warkan inoogu hayo walaalkeen suheeb tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa socdaal maalinkii shalay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya uu ku tegay ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya xamse cabdi barre ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona saraakiisha ugu sarraysa dowladda kenya waxayna ka wada hadli doonaan sidii isbeddel maamul uga dhici lahaa deegaanada uu ka arrimiyo maamulka jubbaland iyo in gacanta maamulkaasi laga faramoroojiyo murtad axmed madoobe heshiis ay bilo ka hor gaareen madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad gurgurte iyo william ruuto ayaa dhigayay in doorashooyinka soo socda ee ka dhacaya kismaayo uusan mar dambe ku soo bixin murtad axmed madoobe si loo dhammaystiro qorshahaasi ayuu xamse cabdi barre saacadihii lasoo dhaafay nairobi ka bilaabay kulamo arrimahaasi la xidhiira isagoo la shiray siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo jeeda deegaanada maamulkaas kooxda riddada ayaa doonaysa in ciidanka kenya ee kismaayo ku sugan ay gacan ka siiyaan sidii loo ridi lahaa axmed madoobe gacantiisana looga bixin lahaa maamulka riddada jubbaland khilaafka u dhexeeya maamulka axmed madoobe iyo filla soomaaliya ayaa ka sii darayay bilooyinkii dambe axmed madoobe ayaana doonaya in wax ka beddel uu ku sameeyo dastuurka maamulkaasi uuna mar kale isku soo sharaxo hoggaanka jubbaland si uu xukunka u sii joogo askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay saldhig maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin magaalada baydhabo qaraxa maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen afaafka hore ee saldhigga murtadiinta ee xaafadda bonkay ee magaalada baydhabo ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah kuwaas oo lagu soo warramayo in dhaawacooda uu garaab yahay isla xalay waxay ciidamada mujaahidiintu weerar ku qaadeen fariisimaha maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadda bonkay iyo maanyafuulka ee magaalada baydhabo munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalanjibisay macadka taajul waqaar islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka dhacday degmada ufurow ee wilaayada islaamiga baay abuu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya السلام عليكم وعليكم السلام كم أحكام النون الساكنة والتنوين للنون الساكنة والتنوين عند التقائهما بحروف الهجاء أربع أحكام وما هي أربعة الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء xafladan oo ahayd mid si eesra loo soo agaasimay islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jiray heer degmo iyo heer wilaayo odayaal ugaasyo nuqabo waxgarad waalidiin dhallinyaro iyo marti sharaf kale ayaa ka dhacday gudaha degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay ujeedka xafladda ayaa ahayd sagoontinta arday ka qalinjibisay macadka taajul waqaar oo ka mida macaahidda sharciga ah ee ka furan wilaayada islaamiga ee baay iyagoona ardaydan dhammeeyey qur-aanka kariimka islamarkaana qaatay culuum kale oo sharci ah waxaa munaasabadda ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha nuqabada bariga afrika naqiib ibraahim cali nuur shaacirul islaam isagoona kelimo dardaaran u badan goobta ka jeediyey بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الشرف والوفاء إيه طلابتا مع إيه التاج الوقار ما لها جهد بدل ناس قال كسبا سينك باهي جهد تقول سيدا ما يسينك لدردها ما إني إسن زياستان ولا برتين الناس أرنا cagta wadada la sinsaari luta wadada la sinsaari walma baran haddaa hor in la tiin walbarashe ila sinbati inay isan horan siyaasataan walaalna sanbari oo ee anka wiin qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala oo isan humbaarsantiin inaysan dafacatanoo faraagaynan kulbana dadamay leylan wanahaaran ansuriyiina inifnoo fara maroojiyaan qur'aanka qur'aanka inay faraagaynan kulbana inay dafacataan wali leylan wanahaaran isan hajeedeen oo isagoo awlaadyo yar atiin dugsi la siinjey ilaa ay saacadaan oo haddana hor in la tiin inaysan dafacataan waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay suldaanka guud ee beesha luway suldaan cabdiwaaxid macalin xasan kelimadan ayuuna goobta ka jeediyey alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin ilaahayaan mahadnaqaan marka hore bacdallah intii inta dhaliinka mahadnagi dhammaantii oo mahadnagee iyo intii mudunba tiidiya kale ma dheeraydo bulshada reeru furomeen lahaa aragahay tanmiraadi meelin laka gubudahaayo markii iyaalka sheena lasan arag dugsiida ogsintiin walidhaysna maraayo haddana faa'iidadan aragahaytan laakiin shalay oo la jeey diidinay oo qur-aanka baradhay jeeka aragahayta meel maraayan udhaadan reer shoob walbarasho fadhigiinsiina kooya diidintii arantiyeeda may lahaa ay kuwaantooy dugsigu nooba gebagabaay dugsi kale la furi doona insha allahu taajir waqaare ragina mayliin wada bersho sakaawi dugsi la araaw oo tumanka dharaala kabaradaw insha allah haddii ilaahay yadiinwada macadka taajul waqaar waxa uu ka mid yahay macaahidda sharciga ah ee ka furan wilaayada islaamiga ee baay waxaanuu ka furan yahay dhammaan degmooyinka wilaayada mana aha markii ugu horreysay ee arday ka qalinjabisay macadka lasoo bandhigo maalmo ka hore ayay ahayd markii sidan oo kale munaasabad tan la mid ah islamarkaana lagu soo bandhigaya arday ka qalinjabisay macadka taajul waqaar ay ka dhacday deegaan hoostaga deegaanka iidaale ee wilaayada islaamiga ee baay halkaasoo lagu soo bandhigay arday ka qalinjabisay macadka taajul waqaar mahadsanid abu xasaan maktabka xisbada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulamo looga hadlayo amniga iyo badqabka deegaanka la yeeshay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka wilaayada jubbada hoose sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman al amru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar waa mid ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ee jiritaanka bulshadeenna waxayna kaabaan isku xirka walaaltinimada iimaaniga ah ee ummadda ka dhexeeya jiritaankooda ayaana lagu hagaa nidaamka guud kuna saldhigtaa amniga gudaha deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada waxaa muddo ku dhowaad labaatan sano ka dhisan nidaam islaami ah oo loo xil saaray tadbiiqinta shicaarkaasi kaas oo bulshada kaalin weyn ka qaatay inay si dhibla'aan ah xasilooni iyo baraari ku jirta ku wada macaamilaan waxaa gacanta la qabtay daalimka oo loo jiheeyey dhanka garsoorka islaamka halka xaqiisii loo soo dhiciyey midkii madluumka ahaa waxaana sidaas ugu hiiliyey labadaasi loo kala garqaaday libaaxyada u dhabar adeegaya howsha faridda wanaagga iyo reebidda xumaha kuwaas oo kaalin muuqata ku leh majaalkaasi halkani waa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa maktabka dhexe ee xisbada oo kaashanaya wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu olole wacyigelina ka bilaabay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayadan isagoona ugu horeen kulamo la yeeshay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee degmada jamaame xamladan tawciyada ayaa waxaa si toos qayb oga ah xubna ka socda maktabka dhexe ee xisbada midka gobolka ee mubaashareynaya howsha iyo wilaayada jubbada hoose oo iyadu gacanta ku haysa mashruucan islamarkaana ishraafaysa howlihiisa waxay kulamadu daarnaayeen talabixino ku saabsan sidee loo ballaariyaa majaalkan bulshada loogu adeegayo maxaase lama huraan u ah horumarintiisa qodobadaas iyo kuwo kale ayaa looga arrinsanayay kulamadan silsilada ah ee qaybtoodii ugu horraysa lala yeeshay waxgaradka degmada jamaame maktab alxisba oo odayaalka u ahaa iyo culimmadii insha allahu tacaala booqashadiina aad ayaan ugu baahneen haddana waa ku mahadsantihiin bacdallaahi shaqadiina ayaa gudateen xaqiiqatan xisbada waa hay-adda u taagan oo lafdhabarka u ah ama udub dhexaadkaan dhihi karaa isku xirka siise wax walba isku xir ayuu leeyahy kaabad buundada dhexdaadka isku xirta maamulada islaamiga ee ay ku dhisan tahay xarakad shabaabudadiin waay waayo waxaa ka dareemi kartaa ma jirto maamul kasto alamr bilmacruuf wanahyi canilmunkar waa wixii ambiyada iyo salaf saalix asxaabi rasuulilah dhammaan ay ku taagnaayeen waay marka insha allahu tacaala waxaan xaqiiqsannahay in xisbo la-aanteeda waxba ay soconayn maxaa yeele makaatibta toban ama dhowr iyo tobanay gaaraysaa laakiin intooda waxay soo aroorayaan ama zeka ha noqoto ama maxkamadda tanfiidka ha noqoto ama haddaan nahay oday dhaqameed aan nahay odayaalka nuqabada marka insha allahu lafdhabarka muslimiintu waay wuxuu ahaa nabadoon cali xuseen xasan oo ka qayb galay kulanka kana mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka wilaayada jubbada hoose sidoo kale waa kan suldaan maxamed deeq maxamuud oo isna qayb ka ahaa kulanka islamarkaana aragtidiisa ku aadan horumarinta mawduucan ka dhiibtay halkaasi maasha allah muhiimadda magaalada ee ulada waxaadda maanta la koobi kara maan sababtoo ta xaqiiqatan magaaladan aa arkaysid oo maanta taagan ilaahay subxaan qadirka markiisay ku taagan tahay liannahu haddana baqdinta keliya maanta haddii munkar in la sameeyo ay suuragaltaha waxaa looga baqaaya ka mid tahay bulshada qeybaheeda kala duwan xaqiiqo waayo haddii dagaal ay noqoto xusbadaa soo aado ayadaa kala xaliso hadday noqoto dad wax isku haysto xusbadaa kala xaliso hadday tahay qof muxuu ahayta ilaahay subxaan qadirka xijaabkii iyo waxyaalihii ilaahay subxaan qadirka uu baneeyey waxawaaye ayadaa muxuu ahayta u taagan hadday noqoto muxuu ahayta systemkan ama nadaafada ama akhlaaq xumada ama dhaqanka xun ayadaa u taagan xaqiiqo waxaa la dhihi karaa xusbada barnaamijkeeda barnaamij aad maanta u culus waaye udubdhexaadkii shaqada maanta islaamka wixii uu socdaba waxaa la gaaray gebagabada kulankii ay ka wada qayb galeen ahlu sharafta iyo hormuudka bulshada gaar ahaan nuqabada mas-uuliyiinta wilaayada iyo xubno ka tirsan maktabka xisbada ee xarakada shabaab almujaahidiin waxaana soo baxay oo la isla qaatay talooyin muhiim ah oo maslaxadoodu tahay horumarinta nidaamka dacwada ee alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar kadib kulanka ayaan mikrofoonka ku wareejiyey nabadoon ibraahim shariif bashiir iyo suldaan cabdifataax xasan maxamed oo iyagana ka hadlay aragtidooda ku aadan kulanka soo idlaaday iyo kaalintooda ku aadan fidinta ka qayb qaadashada iyo horumarinta dacwada iyo shicaarka muhiimka u ah bulshada ee ah alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar kulan qaaliyu ahaa oo qiimo badan waa soo dhaweynaynaa waxaa cajiib ah gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame waxaan horey u arkin dhigana maqaldhaayana baa maanta aragna maxaa yeele maktab dhan oo ka socda heer xaraka nala joogo heer gobol heer degmo waxaan dhihi karnaa maanta farxad aad u weyn baan ku jirnaa waxyaabaha laga sheekaynayna waxaa kamid ah alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar raggii u taagnaay in wax lagu soo kordhiyo shaqadoodii la tayeeyo marka waxaan is leenahay insha allahu tacaala arrinkaas arrin aad aan uga bogno waaye baahidiisna waana haysaa maxaa yeelay ummaddaana waxaa ugu khayr badan le kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhuuna can ilmunkar maktabkii u taagnaay inay macruufka furaan reebaan munkarkan waay kulankan ayaa bilow u ah kulamo iyo olole wacyigelin ah oo mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose ay la qaadanayaan hormuudka bulshada sida odayaasha dhaqanka culimada iyo qeybaha bulshada oo aan qeybna laga tegin kulamadaasi waxyaabaha diiradda lagu saarayo iyo natiijada qodobada la isla qaadan doono waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa hadduu allah raalli ka noqdo warbixinno iyadoona aan tooshka ku iftiiminayno mowduucaas ay wilaayada xoogga saarayso si uu bulshada u kobco wacyigooda kaalinna uga qaataan reebidda munkarka iyo faafinta wanaagga mahadsanid bashiir warbixintaasina waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo warkan mid la mid ah ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu